bismillahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee idaacadda dalsan qodobada saaka ee wararkeena aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda federaalka soomaaliya oo sheegtay inay ka hortagtay weeraro qarxyo ahaa oo kusoo wajahnaa magaalada gurceel guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan oo xalay lagu dilay magaalada muqdisho horumar iyo soo kabasho dhinacyo kala duwan ah oo laga dareemaya sanadihii ugu dambeeyey magaalada dhuusamareeb maamulka jubbaland oo shaaciyey lix ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee doorashadoodu ay ka dhaceyso kismaayo maamulka jubbaland maamulka koonfur galbeed ayaa qaban doona shan kursi oo ka mid ah doorashadooda golaha shacabka
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trii g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trii g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa xad taariikhdu ay ku beegan tahay saddexi labaatanka bisha koowaad sanadka labada kun labaiyo labaatanka u diyaargaroowa warkeennii oo dhammaystiran dowladda federaalka soomaaliya ayaa shaacisay inay ka hortagtay weeraro qaraxyo ahaa oo kusoo wajahnaa magaalada gurceel dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxay sheegtay in markaasi ay ka hortagtay weeraro lala damacsanaa magaalada dhuusamareeb waxaana la sheegay in howlgalkaasi ay fuliyeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa daraawiishta galmudug islamarkaana ay dileen lix sargaal oo ka tirsan al-shabaab oo markaasi la sheegay in degmada gurceel ay kusoo wajahnaayeen si ay ugu soo qaadaan weerar taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed odawaa yuusuf raage ayaa sheegay in saraakiil ka tirsan ciidamada al-shabaab markaasi la dilay iyo xubno ka tirsan ururkaasi waxaana uu sheegay in markaasi ay ka hortageen weerar ay la damacsanaayeen magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ciidamada xooga dalka ayaa waxaa markaasi gacanta ay kusoo dhigeen qaar ka mid ah raggii markaasi damacsanaa weerarkaasi iyo gaari seerku ah oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa iyo jaakadaha qarxa ayuu yidhi taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed taliyaha ayaa xusay in ciidamada xooga dalka iyo daraawiishta galmudug ay ku raad joogaan saddex ka mid ah raggaasi oo baxsaday waxaa xalay magaalada muqdisho lagu dilay guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan waxaana la shaaciyey in markaasi diikiisa ay ka dambeeyeen rag dhallinyaro ahaa allaha u naxariistee waxaa xalay magaalada muqdisho lagu dilay guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan waxaa markaasi la sheegay in lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan ibraahim macow kooxo hubaysan ayaa dilkiisa ka dambeeyey marxuumka xilli uu kasoo baxay salaada cishaha waxaana markaasi la sheegay islamarkaana dad goobjoogayaal ah ay sheegeen in raggii goobta ka baxsaday dadkii dilka geystay ay goobtaasi ka baxsadeen islamarkaana ay soo gaareen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo meydka halkaasi ka qaaday horumar iyo soo kabashana waxaa laga dareemayaa magaalada dhuusamareeb sanadihii ugu dambeeyey warkan ama warbixintan waxaa inoo soo diray weriyaheena mawliid macalin xasan
duusamareeb dadkeeda waa bariisteen maantana waxay u tahay maalin cusub dadka ku nool magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug oo guryahooda kasoo baxaya ayaa aadaya halkii ay kasoo dhacsan lahaayeen nool maalmeedkooda halka dhallinyarada iyo carruurtuna ay aadayaan goobaha waxbarashada iyo shaqada taasoo magaalada ka dhigaysa mid nabdoon duusamareeb waa caasimada maamulka galmudug waana caasimada gobolka galguduud waxay magaalada muqdisho ee caasimada dalka u jirtaa shan boqol iyo konton kilomitir ka gadaal markuu saldhigtay magaalada maamulka uu hogaamiyey madaxweyne axmed cabdi kaariyo qoorqor waxaa magaalada laga dareemayaa kobac dhan walba ah labadii sane ee ugu dambeysay ay samaysay caasimada dhuusamareeb waxaa ka mid ah aad u fara badan yahay runtii lama soo koodi karo dhinaca arrimaha bulshada dhinaca dabcan markii sanad loo qiimeeyo dhismooyinka wadooyinka dhismooyinka yacnii badanaa markii la qiimeynayo wadooyinka la dhisay iyo guud ahaan sida ay u dhisantay hoteelada iyo dabcan meelo badan markii la qiimeynaya aad bay u horumartay sida ay u muuqato magaaladu lana ogyahay oo dee ummaddu wada arki karaan dabcan waxay ila tahay inaysan dee wax qarsan ahayn sanadadii hore iyo hadda marka loo qiimeeyo maalmihii la- ee, sanadihii lasoo dhaafay dhusmareeb waa dareensannahay waxyaaba ay qabatay shirarkii yacni isku xigxigay ee doorashooyinka looga hadlaayay halkani waa hoteelka iyo maqaayada galmudug oo si casri ah loo qalabeeyey dadka ku nool caasimada ayaana si raxanraxana usoo gelaya si ay jawi nabdoon ugu qaataan maamulaha galmudug hotel cabdikaafi ayaa inoo sharaxay waxyaabaha cusub ay magaalada kusoo kordhiyeen maadaama hoteelkani maqaayadan ay ka mid yihiin horumarada ay samaysay caasimada Ee, magacaygu waa cabdikaafi yuusuf waa ku mahadsantihiin tv-ga talsan sida aad nagu soo baqateen een, hotel galmudug Een, hotel galmudug waa hotel iyo een, maqaaxi isku jira waxaa inta ka hirgeliyey ganacsata soomaaliyeed Een, waxayna ka mid tahay horumarada cusub oo een, deegaanada galmudug ka hirgalay intii dowladda ay ka jirtay Een, galmudug hotel wuxuu bixiyaa saafis badan oo ay ka mid yihiin jiifka iyo cuntooyinka waxaa kaloo ku soo kordhinay meelo ay dhallinyaradu isugu yimaadaan oo hamiinka ay ku caaweeyaan Een, waxyaalo kale oo badan ayaanu ku soo kordhinay oo deegaanka maqnaa
dhanka kale dhuusa mareeb waxay martigelisay kol hore shirkii looga tashanayay doorashooyinka waddanka kaasi oo iskugu yimaadeen dhammaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada waxayna ka mid tahay horumarada ay ku suntan tahay caasimada dhuusa mareeb madaxweyne axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa ku dhiiriyay in shirka lagu qabto magaalada dhuusa mareeb ee caasimada galmudug isagoo ku tashanaya amniga caasimada iyo soo dhoweynta dadkiisu ay diyaar ku leeyihiin inay soo dhoweeyaan dhammaan madaxda iskugu imaanaysa dhuusa mareeb gudoomiyaha degmada dhuusamareeb ahmed duqa caasimada galmudug macalin cabdiraxmaan cali maxamed geedi qurwa oon waraysan la yeelana ayaan weydiinay horumarka la taaban karo ee caasimadu gaartay intii uu xilka hayay shirar badan oo waaweyn oo soomaaliyana muhiim u ahaada weydeen een, oo soomaaliya lagu heshiisiiyey oo doorashadii iyadoo jigay jahaweysay halkan shir lagu qabtay dhusmareeb kow iyo labo iyo saddex iyo afar ilaa oo ay kasoo qayb galeen maaragtay madaxda soomaaliya oo dhan oo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo madaxweyneyaal maamul goboleed intaba iyo wasiiro iyo soomaali qabaa'ilkeeda kala duwan aan ka qabsoomay Een, waxaa qabsoomay oo hadda aad arkaysaan oo kale magaalada waxay ujeedaan waxaa dhismayaal ama dabaqyo ha ahaato ama kuwo kale ha noqotay ka socda waxaa een, aada ogsoon tihiin hadda magaalada in master balan magaalo cusub oo new dhismareeb la yidhahda la sameeyey oo wadooyin waaweyn oo soddon iyo labaatan iyo shan iyo toban isugu jira laga sameeyey Een, sidoo kale waxaan sameynay magaalada guri een, wadooyinkii hore oo ku yaallay qaar kamida waa anfurnay kuwana hadda inaan furnaan rabnaa Een, waxaa maaragtay dib u dhis hadda uu ka socdaa garoonkii weynaa oo cayaaraha oo dhalinyarada ku ciyaari jiray isboortiga magaalada dhexdeeda ahaa sidoo kale xabsigii maaragtay ay asluubtu ilaali jirtay oo saldhigga ku yaalay ee waxaa ka socda maaragtay asagana in, ee, dayactir dib loo habeeyo Een, waxaa noo qabsoomay waxbarashada waxay ogsoon tahay wasaaradihii oo dhan wasaaraddii een, way dhismayda xafiiskeedii iskuulkii sare waa la dhisay iskuulad kale waa dhismeen wasaaradihii dhamme oo galmudug mid walbaba waxa waaye waxaan siinay dhul oo intoodii badneed waxay dhisteen xafiisyo marka waxaa qabsoomay wax tiraya maaha ilaahay baa ku mahadsan wax anu qaban karna maaha laakiin runtii labadii sano oo halkaan joognay oo dowlad dowladda ee, madaxweyne axmed cabdi kaariyo oo madaxweynaha kenya iyo meeshan ay ka shaqaynaysay wax badana caasimadana ka qabsoomay galmudugna uu qabsoomay runtii marka laakiin anagu intaan joogno waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo hadda waxaas badan oo aan bilownay oon ka hadlayno inaan dhammaystirno waxyaabo badan oo ummadaha wax u galaa oo maaragtay ee, dadka wax u galana inaan sii soo kordhinaa jirto balaan noo dhisan oo aan hadda higsanayno ku socono ayaa jira oo ah maaragtay inaan bulshada wada shaqayntaan la leenahay xoojino waxaan maaragtay u yeeraynaa dad badan oo aan magaaladan hore u deganayn inaan soo dejinaan rabnaa mar kasta ee dadku soo bato magaalada horumarkeeda iyo maaragtay tadawurka iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo amnigu intuba way kordhayaan mar kasta ee horumar uu yimaadaan cadowgiisa iyo maaragtay dhabarjibintiisa way iska siyaado oo way iska jirayaan marka laakiin anna waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo inaan wax badan aan soo kordhino oo ee, dee roma maalin lama dhisinaa la yiri iyo hadda meel fiican aan maraynaa inaan waxyaabaha aan maaragtay hore u bilownay iyo waxyaabo kaloo cusub oo bilownaba oo bulshada wax u gala inaan hore u wadnaan rabnaa haddii la yidhaahdo weli macalin xasan raaci ee telefishinka dalsan dhuusamareeb
maamulka jubbaland waxa uu shaaciyey doorashada lix kursi oo ka mid ah golaha shacabka maanta oo xad ah ayaa waxaa lagu wadaa in magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose lagu qabtay doorashada lix kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee dowgaan doorashadoodu ay tahay jubbaland sida horey loo shaaciyey kuraasta doorashadooda maanta lagu qabanayo magaalada kismaayo ayaa waxaa u tartami doona laba iyo toban musharax oo dhowaan la siiyey shahaadada musharaxnimada kadib markii ay soo buuxiyeen shuruudihii looga baahnaa waxaana markaasi ay kala yihiin kuraasta maanta doorashadoodu ay dhacayso hoob boqol iyo toddoba oo horey ay ugu fadhiisay xaawo maxamed aadan balse ay markaasi ku tartami doonaan maxamed sheekh nuur cismaan iyo sidoo kale xasan cismaan aadan hoob boqol toban iyo afar oo horey uu ugu fadhiiyey cabduqaadir maxamed cismaan balse ay ku tartami doonaan cumar ibraahim xaashi iyo sidoo kale cabdi aadan cabdulaahi iyadoona meesha laga saaray musharaxii horey ugu fadhiyey hoob boqol iyo labaatan oo uu horey ugu fadhiyey cabduqaadir sheekh cali baqdaadi oo markaasi mar soo noqday wasiir dowlaha madaxtooyada soomaaliya ha yeeshee ay ku tartami doonaan asad cabdirasaaq maxamed iyo sidoo kale siciid cabduqaadir shukri iyadoona meesha laga saaray xildhibaankii horey ugu fadhiyey ee cabduqaadir sheekh cali ibraahim baqdaadi afar hoob boqol toban iyo kow oo uu markaasi horey ugu fadhiyey maxamed nuur ifiye shambala oo markaasi ay u tartami doonaan cabaas cali ibraahim iyo sidoo kale aadan mursal macow hoob waa hoob labaatan iyo sideed oo uu horey ugu fadhiyey cabdulaahi maxamed aadan shaaciye waxaana ku tartami doona sida la shaaciyey maanta cabdinuur cali aadan iyo sidoo kale axmed cabdi maxamed hoob sagaashan iyo saddex oo uu horey ugu fadhiyey wasiirkii hore ee diinta iyo awqaabta sheekh nuur maxamed xasan waxaana meesha laga saaray ninkii ku fadhiyey iyadoona ay ku tartami doonaan siciid maxamed cali iyo mahad nuur xaaji cismaan jubbaland ayaa waxay noqonaysaa maamulkii labaad ee dardargeliya doorashada golaha shacabka waxaana maanta markaasi la sheegay in la qaban doono doorashada lix kursi oo ka mid ah golaha shacabka maamulka koonfur galbeedna sidoo kale waxa uu shaaciyey in la qaban doono lix waa shan kursi oo ka mid ah doorashada golaha shacabka guddiga hirgelinta doorashada ee heer dowlad goboleed ee koonfur galbeed ayaa shaaciyey qabashada shan kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu tahay koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa maamulka uu shaaciyey in markaasi waxaa maamulkan uu horey doorashadooda u qabtay lix iyo toban kursi oo ka mid ah doorashada golaha shacabka waxaana uu ka mid yahay maamulada dardargeliyey doorashada golaha shacabka doorashooyinka la filayay in markaasi la qabto islamarkaana quraastooda la shaaciyey ayaa waxay kaleeyihiin hoob boqol sideetan iyo sideed oo uu horey ugu fadhiyey aadan ibraahim ndayo iyo sidoo kale hoob boqol sideetan iyo shan oo uu horey ugu fadhiyey cali aadan xuseen hoob boqol toddobaatan iyo shan oo uu horey ugu fadhiyey axmed xaaji maxamed taw hoob konton hoob boqol konton iyo sagaal oo uu horey ugu fadhiyey xasan ibraahim maxamed iyo sidoo kale hoob boqol toddobaatan iyo toddoba oo uu horey ugu fadhiyey ibraahim isaaq yarow waxaana doorashadooda ay ka dhici doontaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay guud ahaan daawada dhegeystayaal halkaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa warkii subaxnimo oo idaacadda dalsan aad ka dhagaysanayseen cidda wararka iyaga ay seegaan dib waxay uga eegi karaan bogga internetka aynu ku leenahay radio dalsan com
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaha tala la hel